magaalada baraw ee caasimada dowlada koonfur galbeed soomaaliya ayaa maalmahan la kulmaysaa roob culus isdabajoog uga daaya muddo saacado badan taasoo saameyn ballaaran ku yeelatay nolosha dadka ku dhaqan magaalada gaar ahaan qoysaska ku jira xeryaha qaxoontiga ee gudaha degmada iyadoo laga duulayo xaaladaasi adag maamulka degmada brawe ayaa kormeer guud ku sameeyey xeryaha qaxoontiga ee ku yaala magaalada kormeerkan ayaa waxaa hogaaminayay gudoomiyaha degmada baraawe cumar cabdulaahi maxamed iyadoo ay weheliyeen xubno muhiim oo ka tirsan golaha deegaanka degmada gudoomiyaha iyo wafdiga wehelinaya ayaa si wadaajira booqashada kadib warbaahinta ula hadlay iyagoona ka warbixiyay waxa indhahooda ay kusoo arkeen waxaan booqasho ku marnay dhammaan barkacyaasha kaaluunka degmada baraawe oo aan hubinaynay roobabka sida ay saameynta ay ku yeesheen iyo sida dadka ay noloshoodu tahay runaantii kulley dadkaasi dhibaato badana haysato ilaahay subxaana watacaala oo dadkan ay addoommo u yihiin inuu ka dulqaadaan rajaynayna hadduu ilah yirahdo insha allahu tacaala intaa kadib waxaan leenahay dadka maaragtay deeqbixiyaasha iyo hay-adaha samafalka arrimahan oo ama hay-adaha gargaarka iyo dadka muxsiniinta ah iyo dadka ganacsatada ku dhaqan degmada baraawe iyo waxaan isleeyahay iyo jaaliyadda ka soo jeeda degmada baraawe iyo soomaaliya o dhanba waxaan u sheegaynaa dadka inay kaalmo u baahan yihiin noloshuna meesha ugu hooseyda ay ka marayso hoygii oo maanta qaabdaran yahay cunno halkeeda dhig marka insha allahu tacaala dadkaas in aad insha allahu tacala usoo gurmataan ayaan rajaynayna annagana insha allahu tacaala dadkeena reer barawe waxaan isku dayanaa haddii ilaa yaraa wax allaal wixii la tari kara in la taro wixii awooda insha allahu tacala laakiin dadka ilaahay wax siiyey waxaan leenahay dadkan kaalmay idinkaga baahan yihiin sidaa u jeedinba waxaan kormeer ka marnay kaamuunka ku yaala kaamuunka degmada baraawe guud ahaan aan soo kormeernay sida xaaladahooda iyo roobka iyo si u saameeyey sidaa aragteenba aad iyo aad ayaan usoo kormeernay noloshooda iyo xaaladda siay ku nool yihiin maadaama gudoomiyaha fursad noo siiyey in maanta ay si fiican aan usoo kormeerno koomamkii warbihin ka bixinaya kaamamkaas oo baahidaas iyo waxaas ku jiro inay hay-adaha samafalka ay ku howlgalaan koonfur galbeed inay se guud ahaan ay soo eegaan kaamamkan kormeer guud aan ku sameynay kaamamka ku yaala magaalada baraabe annagoo ah tiim uu hogaaminayo gudoomiyaha degmada ahna duqa magaalada baraawe mudane cumar cabdulaahi iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada binti iyo annagoo ka kooban dhowr xildhibaan oo golaha deegaanka degmada baraabe ah ujeedkana wuxuu ahaa la gurgalaye kaamanka barakacyaasha ay ku nool yihiin magaalada baraawe maadaama haweenadii lasoo dhaafay ee roob xoogan oo magaalada baraawe ka da-ay sidii la ogaa lahay dadka ee waxyeelo kasoo gaartay